bismi illaahi raxmaan raxiim maantay taariikhdu tahay soddonka bisha toddobaad labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa kulan isugu yimid xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed xubno ka mida oo isla mar ahaantaasna qorshahoodana ajandahoodana uu yahay inay ka wada hadlaan waxa ka dhacaya baarlamaanka koonfur galbeed taasoo sababtay in xildhibaanada xubno ka mida xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed inay soo gudbiyaan mooshin ka dhan ah guddoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka koonfur galbeed taasoo ay u cuskadeen xildhibaanada baarlamaanka ee koonfur galbeed kadib markii uu jibiyey qodob dastuuriya oo ka mid ah qodobada u yaalo dowlad goboleedka baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed qodobkaas oo ah qodobka koob iyo afartanaad islamaraantaasna sheegaya in baarlamaanka sanadkiiba uu yeelanayo laba kala laba fadhi oo midkiiba uu soconayo afar bilo muddo afar bilooda sidan aan la wada socono baarlamaanka koonfur galbeed wuxuu dhisnaa muddo sideed bilooda sideeddaas bilood wax kala fadhiya uu yeeshay ma laha taas waxaa kanooga muuqata muddadii sanadkeeda in laba kala laba fadhi aan yeelanno waxaba yaraatee fadhi in aan la samayn islamaraantaasna aan la samayn guddoosadyadii baarlamaanka marka qodobkaas dastuurigaa u jibiyey guddoomiyaha baarlamaanka markaan aragnay waxaa noo soo baxday in shaqadii noola idmaday ee ummaddii aan wakiilada ka ahayn in meesha ay ka baxday sidaas darteed maanta waxaan go'aansannay inaan usoo gudbinno mooshinkaas ka dhana guddoomiyaha baarlamaanka ay nala ogaadaan shacabka ku nool deegaankan koonfur galbeed waa mahadsantiin haddana waxaan kusoo dhaweynayaa xildhibaan xasan balaag
bismi illaahi raxmaan iraxiim geeka oo taariikhda eta soddonka bille todobaad lamaada kuntumi ilita wala intaynu iska koynay inaynu ku hadalna moshinku dhan eh gudoomiyaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya walina inta ka kulmanaa xildhibaano tiradoo diira soddon iyo lama qofood sida xildhibaankii uu horeyba sheegay gudoomiyaha wali ibiyey qodob dastuuri ah oo ah qodobka afartan iyo koowaad oo haayay ini baarlamaanka usu weeldhada lama kalfadhi kalfadhi kastana usu dareera afar bilood madi madi taas eta oo meelaraay kalfadhiga sadilanka talagala waay usu andhiyi waayey haddana wali ka tagrafalay awoodogi usu baarlamaanka lahaya ka tagrafali ma inka tagrafali wali lanka talagalay gudoomiyaha inuu usa dedejiya dhisida gudiyada baarlamaanka inuu usa dedejiyo lanka talagalay masuubin agajiida ku jara maylaray takrifal iyo awood weliba lisa saara waa ku jarta geeka anka damboyti oo taariikhday atan soddonka bilo todobaad wali niiska saaday baarlamaanka wali la eray maylaray kalfadhi caadin ahayna la niiska kooya kalfadhi caadin ahayna madin la niiska kooyaw isxog waraysiya jara se walanjaraan securityku kuwaramaaba dhabse e lagaba ini lis ero hayti laakiin ini wasiirna ha ka horsuroma qodob usuwadeeda mase ajando usuwadeeda ka horsheena kiin qudbeeyo ka era fada walayo in ansixi waana la ka era la fado hatana kalfadhigana kalfadhi caadi in hayni hay wal jarame kalfadhiga caadigan hayna wali laska warsadeeya wal alla walaayo dhacdo hoos eh oo baarlamaanka iyo dowladda iyo maamulsha gabaanga laska warsadee hooba madba caadi nagada mase wasiirba kooya ama qodobba lahajeediyaw ama walba la ansixi lafadaw waa inuusa caadi haadaa wali marka aan sheegane dadka ka abtirsadaw koonfur galbeed maylaray xildhibaanadiya ka jara mase shacabshe eh ini una kalsoonidii kula nagani gudoomiyaha baarlamaanka mooshinna ku sheegni taasas in daliil ah taasas in sheegan waana markhaati ku haadasan wali ha ka dhawaaya insha allah walaalkay cabdu ha ka dhawaaya asalaamu calaykum
bismi illaahi raxmaan raxiim maysiin sheegane markanka horreyto islaam ma hireeyi walqool erow guddoomiyaha markii lahadooradaay walaay isnoo ballan qaaday hal kumadae hormasuubin qodobka koowaad islaam qoolaa iska aamine wayni lama wal ilaahay abuuray oo yacni oo shacabliin shaqeeya hinaqatoy wal toosin la araw dhanglanka ka horjeeda ama iibaanagalib maduunan fiirini siyaabaha qaar may kala sheegane intii ku damqadaasu dammaha koonfur galbeed una oo geeka ilaahay niin nasiibi inuuna baarlamaankannu sidan badanyi ini danti ummadda ilaahay fahansii isku shibdhaanay kani aab shishaag aab duduuga ku roomla guri aan ma ka sheega shambiloodle ay ka sheegnayo walaayooba banaanka ka dhiyaasin mayse sheegane ama intiina dhegansido hayd ama na daawado doonto ama warkaanoba dheegi doonto waa in sheegane inay xaquuqdo bulshada koonfur galbeed soomaaliya naftaan iyo dhiigaan nguraano qofna ka danaysido nuunku yeelan yaasiin sheegan waanu wal araga doone lanahatan la muujiilana miihini wal sabraani kaniha sabrni in geekana na ero gobolka bay dhaqaalijey inji-oa laka qaade oo shirkada qaadase dawladda hoos walla raa dhan wal tirtirina na ero lan ogna hilibaanada inka jarna inoo eerboodkii laka dhisadohay injio inin daylaaflii hoteelo lay laka dhisadohay oo lankuwar qabo oo libaanadii aninka jarna dalkii dadkii iyo diintii unun dhaarniina tangad wallaahi qofnuma ku weelano kalaa ma weelano maykiin sheegay dalkan dhiigano haka deedahay haka dhamani koonfur galbeed soomaaliya madii koonfur galbeed laka leey una koonfur galbeed wala haka deerni ilaahay lankii ahaay bijanaadigelyahay intii mas-uula ku haytay r r a waa la erahay dawladdu ku horbaanin dhisnahay organizationka dhaaradaw maha ogolaan hor mahana marna wal adduunyo horanin marnu tahata koonfur galbeed bay dhow kasuubida fadaasu ta adduunyo horanin martii waan mana mara doonto malka dhisaaw dalkaanu baryay raabaan eerboodan jin haani dudumbii fadyawne maqaadasu dawladaana koonfur galbeed inu wala toosana fadaan lankiilu ku nooga inu wala angnoo toosana rooglu ku noogsanayo isla burburina ee fadaase una burbur dantaanum eh hataba saasa galan burburma fadaanu may fadaane toosa fadaan daratiibi fadaan war kastoo la sheegani dhaqaaqaa fadaan godoomiyaha mayn arey geean arijar yogdin oo hotel manchester qadadii tislik seeday ilaahayow buurtay gaaf dhateen dhigaari godoomiye maka gordaanu ogoonta awsho halgan wadankan haka dhamaday makasaaso walmaniin tara doonto ballantii noogaadi waa tamay mahayno hatan mahayno waa runhayn reer maka dhaqmayo manaanfaayang walaa lawada in baarlamaan dhibohan lama boqoloo dollar bilima delisi war ani og ani oga ma diidayaan horta shanka weelba wasiirin ano roogna unma ma roogna ma roogna xeer weliba dad ka bershay un maqaajo hatan tanka dhawaan wasiirada is ogiin yoo dhanbe madaxweyne ani koo og matidaan wallaahi lix boqol una koo og baasada ninka badido heernan aroo roogno leeni rafaani xagajiini wadankii hortaano laka dhacohay heer may roogna dawlada hoos wallahi raaw ma jiraan eerboodk wali fadaa ka dhisan wali fadaa leeni kasoo biya qof aro ma dhiyaasu taasna asalaamu calaykum
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سلام من حلوان أنت كشري دوب بدن والمطرة أنا عجل جالكي قدومي بارمان كهرين كجدي أدي سهام كجيب ابني أو يعني هدين جيك نشر دادسون كبيرو wali horlin watare oo ajentiyalka aan dibaaban ku nagna hada disi mooshin lagu kujeeyo hada si helshay kuwa isu iswaalay masuuti baarmaanka waali waa su'aalu taas isu iswaalay una maylana lankad isu shaqaysada waayo dadkan wuxuu baarlamaanka may sharcin leeyahay haddii bilan alla lankii macnaa xilka kowtalin doorada isu xilka ku bawaayo in isu xilka lankala doorada hadan shaqada aan wado kaas haddii ni huma hadan wallahi bedelaan adduunka ku jirta ma wal koonfur galbeed la ama baasin sheegay in dalka may ku socdo wasiir ka dhisan wasiirada laxdumeeyu ku xogeemida iyo markii la iska daro hal hab washan qof ku shaqeeyahay inta kale kullishi ha maraya usbintii gaada masaajidada kooda jiifan baasin sheeganeed wasiir internet ana 400 dollar gurunka ka jaro haddii inta ku 720 dollar hotelka jiifadaaw bilinaba afar kun dollar guri yani ana karaa ka biyaw askarti dalkan dhimatay oo liin doorada oo liin dhibowliin kusaaran mishaaraanagatu usuna afar kun dollar guri ana bay dhaba ka deganaado hatana ana markaas ku bacda boqol iyo labaatan dollar ana ana ana hotel deexa uska bariyo diyaaradda la kordhigeedan saaranaado ana yani ana ciidankiina usu afar bulo shan bulo liin siin shilin horta dawladda ay dumiyahay dadka lindhiibay xukuumadda wasiirada sheegaya dumiyaha ma ilana un hadda mooshin kun ka dhanka dhagoologa ama ka socda lankalaraw abdiqaadir sharif jaquna qoobankaas una kubanan wal unu deediyaan ka lay deediyaan ma kuweelana dawladun burburiye dawladun u hadhisni may in dooranay dadka una in dooranay umadahade in wal iyo diriiriyaan ma dawlad inta kariirad gallo ma in dooran dawladdi kariirada galli kariirka ku biyaan wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
okay war ka wada dhammaay gadoomiyaha wal inoo ballan qaaday markii manchester qadadan inka suubiyaay haddii isu walwaduhay in isu xilka ku dega walilaha gadoomiye xilkii waduhay tahay isku ku deg waliba jarteeha madaxtooyada markii una galaan madaxtooyada koonfur galbeedu tii oo federaalka ma ah koonfur galbeedu markii una galaan walinan war siday xildhibaanadii qaranka ay tahay mise xildhibaanadii oo koonfur galbeed ay tananayre istiraashi kale ma weydiistaan unanayre warqadi gadoomiyaha qori ha suubi lankoo diidi oo madaxtooyada lay rogo oo ha tagiyo ka xil usahayn lahay jajaxi shaabe ya jajaxi nolol maninyaalo xildhibaan mihiini sharaftaan unu ka dhilayni waliba kalena ku deg xilka kudeg adde walqo kiindamboy wiinba mala walaa yaro kiindamboy waliba falaanahay inaad ku degda xilka wabilahi tawfiiq asalaamu calaykum
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيجو بلت صدام باللي طلبت يا ولي حلبان صدام إي لما قفوا الديريان إن سكو كويان شر ولي استوسيانا ولي يالو دبعتد كجرت كونفرق البلد إي برلمان شاي حلبان دي walbayaalo badan oo la sabr muddo siyeed bilood ee la marahay in marka inay waldo dumyaan ujeedadii oo mee inay waldisaan asa ahaatee xildhibaanadu walaalada ee hadaleen la qabo go'aanka hadalka ima badiyo السلام عليكم